jaamacadda daaha ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay munaasabad lagu caleema saarayay guddoomiyaha toddobaad ee midowda ardayda jaamacadda daaha faraceeda kismaayo xafladda caleema saarka waxaa kasoo qeyb galay maamulkiiyo macalimiinta jaamacadda ardayda dhigta kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddu bixisa iyo marti sharaf kale maamulaha jaamacadda daaha faraceeda kismaayo ibraahim cabdi xuseen ayaa ka hadlay muhiimada maamulka wanaagsan isagoona bogaadiyey guddoomiyaha cusub ee xilka la wareegay iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee midowda ardayda jaamacadda daaha faraceeda kismaayo markaad wax hogaaminaysana dabcan dadka waxay isugu jiraan noocyo kala duwan marka waxaa loo baahan yahay inay u sabraan oo ay u dulqaataan oo ay wax ka qaataan guddiyadii hore meelihii ay mareen waxyaabihii ka qaldamay inay ka leexdaan runtii maamuladii hore ama guddiyadii hore usoo marayna way joogaan dad ka soo shaqeeyey oo khibrad u lehna waa jiraan waa in dadkaas la kaalmaysta oo aan iskaalmaysanno maxaa yeelay meeshaan u soconna iyo hadafka aan leenaha mid maadaama danta laga shaqeynaya dan guud ay tahay waxaa loo baahan yahay adiga haddii ay jirto waddo aada is leedahay waddadan ayaa ah tii saxda ahayd waxaa fiican inaad maaragtay aadan qarinin ee aada maaragtay ku garab istaagto walaalahaaga kale ee xilka maanta uu saaran yahay waxa hadda hogaaminaysaan waa ardayda oo dhan guddoomiyihii hore ee midowda ardayda jaamacadda daaha oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa ardayda kula dardaarmay inay si hufan ula shaqeeyaan guddoomiyaha cusub
aan u mahad celinaya ruux walba ila soo shaqeeyey xukuumad walba marka lasoo aasaasayo dad baa laf dhabar u ah la soo shaqeynayo guddoomiyaha inuu shaqadiisa u qabsadana waxay ku xiran tahay dadka uu soo xulay dadka la shaqeynayo xilkan sidaa arkaysaan atleast waa hal sano waay dadka badanaa hal sano qorshayaashii qofka uu lahaa ee uu ballanqaaday waagu musharax uu ahaa waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah inay horgeli waayaan halka qaar ka mid ay horgelayaan marka waxaa tilista la taaban karo way jiraan inkastoo haddana qaar ka mid aysan ii qabsoomin waxaan rajaynayaa guddoomiyaha cusub inuu dhammaystiri doono way jiraan qorshooyin badan aan lahaa laakiin qorshooyinkaasi aan lahaa qaar ka mid ah waxaynuu fulin doona insha allah
dhanka kale guddoomiyaha cusub ee midowda ardayda jaamacadda daaha faraceeda kismaayo sulaymaan cabdiqaadir axmed ayaa ka warbixiyey waxyaabaha u qorshaysan inuu qabto muddada sanadka ah ee uu xilka joogo waxauna ardayda jaamacadda ka codsaday inay la shaqeeyaan
in lagu doorto waa wax iska fudud oo codka lagu siiyo laakiin waxaa aada u adag in lagula shaqeeyo maamulkan dhanka maamulka waan kaga mahad celinayaa maadaama codkiisaan sida shaqada ay la wadaan laakiin shaqada ugu badan waxay naga dhaceysa waa ardayda iyo aniga idinka haddaad ila shaqaysaan xukuumadda aan soo dhisi doono iyo guddiga ardada aan soo dhisi doono wuxuu noqon doonaa mid guulaystay guushaasna waxay noqon doontaa de mid jaamacaddii iyo dhammaan ardaydii maalintaan inta ka tegayo aniga guddigayga meesha inaan dhaxal oga tagno oo wax soo kordhino marka mar labaad mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idinka codsanayaa inaad ila wada shaqaysaan dhammaan doorasho dhowaan ay qabatay jaamacadda daaha faraceeda kismaayo ayaa guddoomiyaha midowda ardayda loo doortay sulaymaan cabdiqaadir kaas oo haatan xilka si rasmiya ula wareegay